بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إن شاء الله تعالى waxaa aynu isugu nimid xaflad ama kulan aad iyo aad u qiimo badan oo runtii waxa weeyaan aynu kaga faa'iidaysan doonno aqoon waxa weeyaan qaar ka mid ah aqoon-yahanada ama culimmada waddankeenna runtii xafladdan haddaan idinka siiyo warbixin anigoo ku hadlaya magaca guddida ardayda jaamacadda hargeysa iyo magaca ardayda jaamacadda hargeysa oo soo qaban qaabisay barnaamijkan waa barnaamij aan ugu talagalnay dhallinyarta in ay kaga faa'iidaystaan waa barnaamij aan ugu talagalnay in halkan loogu yimaado waxa weeyaan wakhti walba waa barnaamij insha allahu tacaala aan ugu talagalnay inuu noqdo mid soconaya oo aynu halkan marar fara badan isku aragno aynu kaga faa'iidaysanno aqoon-yahanka culimmada suugaanyahanada iyo dadka waxa weyaan acyaanta ee waddankeenna markaasi jooga runtii waa xaflad ballaadhan waxa weeye waxa farxad ballaadhan oo ah inaanu idinku soo dhowayno jaamacadda hargeysa hoolkeeda oo aad markaasi nagala soo qayb gashaan kulankan aad iyo aad u qiimaha badan ee uu martidaynoogu yahay sheekh mustafe sheekh mustafe xaaji ismaaciil haaruun waxaan marka ugu horraysa xafladdu intaynan sheekhu inoo bilaabin kelmaddiisa aan kelmad siinaynaa guddoomiyaha jaamacadda hargeysa cabdi haybe cilmi oo kelimaad yaroo kooban marka hore ina odhan doonaa
waxaan qabaa halkan inaan hadal badan aniga layga baahnayn hadalka mucdiisii waxayna siinaya mustafa xaaji ismaaciil hase ahaatee may tidhi un baan iska odhanayaa maanta halkan waxaynuu joognaa inaynu dhegaysanno khudbad wacyi diini ah oo kulligeenu naanfacaysa halkaynu ama debad ka fadhiyi lahayn ama makhaayad ka sheekayn lahayn ee aynu laqwi ku mashquulsanaan lahayn waxa mid ajar iyo ixsaanba aad ka helayso ayaa layna siinayaa maanta ilaahayna haynagu anfaco fariinta ay xambaarsan tahay khudbaddanu mustafe xaaji ismaaciil ina siinayo inkastoonan araggiisa hore u arag iminkana aanan weli garan mustafa xaaji ismaaciil waxaan khudbado doora oo cajalad ku xidhan lagu qabtay ayaan ka dhegaystay waxa weeye khudbado qiime iyo qadarinba u mudan in la dhegaystana loo baahan yahay waxaa kale aan halkan ku soo dhawaynayaa ardayda ka timi iskuul dugsiyada sare iyo madrasadaha hargeysa ee halkan u timi inay khudbadan dhegaysato ku soo dhowaadaanu leenahay waxaa kaloon ardaydaa leeyahay jaamacaddu way idin sugaysaa inaad ku soo biirtaan waana idin diyaar haddii ilaahay ka dhigo waanu ku cusubnahay jaamicadda wax waroo badan oonu idinka siinana halkan loogama baahna maanta waxaynu ku jiraa alamru bilmacruuf wannahyi cani almunkar in laynaga waaniyo laynagu waaniyo inaynu macruufka samayno wixii xunna iska nahyin oo iska diidno marka yaanan hadalka ku dhabqinne waa iga geys
wuxuuna yidhi cabdi haybe cilmi aynu si toosa u bilaaban doonaa kulankii aynu isugu nimid ee umarti inoogu ahaa sheekh mustafe insha allah mawduuca laga hadli doonaana wuxuu yahay mawduuc ku saabsan aslimat lmacrifa falyatafadal mashkuuran
bacd allahi subxaana wa tacaala waxaan u mahad celinayaa maamulka iyo ardada jaamacadda hargeysa oo ii saamaxay fursadda tan inaan kelmad kooban idin idhaahdo iyadoo runtii laga yaabo wakhtigu baynu cidhiidhi ugu ahaa oon safar ku jiray haddana waxaan sidhi malaa wakhtiyo kale idin is arki doontaana inaad tagtaa waa iska muhim oo aad kulantaan walaaladiin mawduuca uu walaalkay tilmaamay inaan kelmada ka idhaahdo kooban waa aslimat almacrifa waa islaamaynta garashada ama aqoonta aqoon waa shay bini aadamku uu ku nool yahay oo la yaqaano markaaynu qaadanno tacriifka ama sida ay u sharxaan dadka islaamiyiinta ahi ama dadka diintan u nisbo sheegta waxay ku tilmaamaan macrifadu inay ka kooban tahay ama laba masdar ay leedahay midi waa wujuudka noolaha iyo jiritaanka dhammaantii oo la daraaseeyo can ariiqi tajriba bay ku timaadaa waa tan inta badan iskuullada caadiga lagu dhigto ee experiment lagu sameeyo ee ay jaamacadda u dhigataan mid labaadna waxay ku timaadaa can ariiqi alwaxyi oo ilaahay abuuray makhluuqaadka ayaa u soo waxyooda waaxid minhum iyadoo loogu talagalay inay hagto basharka ariiqa uu mari doono laakiin mar kastoo ay dhacdo bini aadamku inuu ka weecdo ariiqii ilaahay uu ku hagay ee loogu talagalay inay maraan waxaa la weecda aqoonta xataa tajribiga ama maadiga ee la baranayo ayaa la qalloocata bale waxaa qaldama masaadirta yani epistemologiga culamada ka warantaa waxa ay maraajic ilcilmiga u yaqaaniin ayaa xataa qaldama ilaa xad ay gaadhsiiyaan maalan diin marka la soo qaadoo kale inay ku tiriyaan inay ka mid tahay masaadirta khuraafiga ah yani marka la tilmaamayo masaadir ilcilm diintu waxay ka mid tahay cindahum referenceska aan wax ka soo qaadka lahayn walidalik ba waxaa laga yaabaa french psycholopedia haddaad eegto markuu maadada addiin religion markuu sharxayo intuu qoro boqol tacriif oo kala gedisan buu qoraya ka uu markaa door bidaya wuxuu odhanayaa waa shay kasta oo aan xaqiiqada waxba ku lahayn baa diin la yidhaahdaa buu leeyahy yacni waa kaanamaa shay kastoo khuraafo ah ayuu diintu u muuqataa waxaa dhacday wakhtigan dambe inay gacanta ku qabteen ama ay hormood ka noqdeen aqoonta dadkii sideetan u sharxayay oo xataa unesco tacriifkeeda rasmiga ee marka education ama waxbarasho marka laga warramayo tacriifka rasmiga ee unesco wuxuu sheegayaa waa wax kasta oo taxta tajriba walxisi gala taa macnaheed wax weeyaan kuma jiraan waxyiga waxa la yidhahdaa ma soo hoosgeli karo waxa loo yaqaano macrifada garaadka iyo aqoonta kuma jiro maadaama ay aqoontu inta badan aanay ka fuqin qofku wuxuu aaminsan yahay iyo cultureka uu ku dhaqmo qaybaha qaarkood iyadoo midab aad u muuqda dhaqankiisa qofka iyo muctaqidaadkiisa uu ka dhex muuqdo aqoontiisa gaar ahaan qaybahay ku tilmaamaan human scienceska o dhan wax allaaliya waxa lagu tilmaamo human sciences in badan wuxuu ku salaysan yahay ideologiyaad bini aadamku uu dhistay oo isagu rumaysan yahay waxyaabaha tajriibiga ee iyaga marka laabka la geliyo ama fact noqda ama beenta noqda sida natural scienceska iyo wixii la nooca waxaa laga yaabaa inay aqalu iyagu ka yihiin inay ka dhib yar yihiin kuwa kale inkastoo iyaga laftooda khusuucbalaad badan ay jiraan sidaa awgeed baan waxaan isidhi kelmad ka dheh mawduuca aslimat almacrifa in cilmiga la islaameeyo ma aha inaynu gedinno cilmiga laakiin waxa weeyaan wixiisa xaq aana in xaqnimo loo arko waxaan sal lahaynna in loo arko inaanu sal lahayn waayo islaamku xaqana wuu sugaa wixii baaila ama aan raad saxan lahaynna wuu buriyaa maanta dunida aqoon markay noqoto weliba aqoonta maadiga waxa uu hogaaminayo waska nimanka reer galbeedkaa hogaaminaya fikriga qalbiga qarbiga ee dadkaasi hogaaminayaanna markii basharka kale ama ay addoonsadeen ama ay xoog u muquuniyeen ama ay u yimaadeen mawaaqif saddexoo bini aadamku istaagay dadka badhist islaam bay sameeyeen way isu dhiibeen oo wax allaaliya wixii loo sheegayba way qaateen dabeetana mar haddaad isi dhiibto waxa qudha kuu furani waa inaad naqliso un inaad guuriso oo waxaas inaad soo koobiyeyso waxa ka ratibmaana waa tabaciya xadaariya ama waxa ka ratibmaa waxa weeyaan civilizationkay ummadaasi leedahay inaad indhala-aan ula socoto oo sax iyo qaladba inaad raacdo dadka badhna waxay sameeyaan aragtitaa ka gedisan oo ah isticdaa inay la colloobaan haddaad la colowdo macnaheedu waxa weeyaan waa muxaaraba inaad tuurto taasina waa intixaar xadaariya yani nolosha wixii tajriba insaanku uu hayoo dhan inaad tidhahdo waa waxba kama jiraanna waa indhala'aan kale waa waa dumis iyana sida u taalla laakiin waxaan leenahay wasiilada saxa ahi waxay tahay inaynu tamyiiz samayn karno inaynu kala sooci karno xadaynu wax kala sooci karno inaynu gaadhno oo waxaa cilmiya xaqa sidiisa loo qaadan karo la naqlin karo la baran karo la guurin karo waxa aan asalka iyo raadka lahayn ama aan waafaqsanayn caqiidada iyo shareecada ad rumaysan tahayna in la reebi karo yani waxaan leenahay waxa loo yaqaano in xiwaaru dhex maro xadaaraadka ama in doodi dhex mari karto xadaaradaha kala gedisan oo la kala qaadan karo wax xasan waxa xunna la radin karo cidda laga rabo markaa booskan inay buuxisaa waa idinka iyo inta la mid ah inta wax idiin dhigta iyo intiina wax baranaysa iyo inta kale intellectualka uu dadku leeyahy inta badani dadka waa caamo laakiin fieldkan inta u xidhxidhatay yani ninka askarigii wuxuu u xidhxidhan yahay waddanka inuu xuduudiisa daafacayo inuu dadka ilaaliyo adiguna waxaad u xidhxidhantahay waddanka inaad khuraafana ka ilaaliso wixii xaqan aad usoo rarto idan waa mawqac khatara mawqac uu taagan yahay ardayga muslimka ama caalimka muslimka ama aalibulcilmi muslimka waayo waa qof laga rabo wixii ummadda horumar ugu jiro inuu soo raro oo uu soo guriyo uu barto ku dadaalo waa qof laga rabo wixii aan xaqiiqo ahayn inuu ka tago ummadda muslimiintiina ka guud ahaan waxayn leenahay markii reer galbeedka xadaaradiisani horu martay kulamadii koowaadee dhex mara wuxuu ku noqday sadma waxaanay filaynin unba ku soo baxay saa daraaddeed waxaa dhacay zalzalat ilmawaaqic baynu leenahay dadkii oo kalsoonidii ka luntay dhaqankii kaljarkii diintii wuxuu haystay kalsoonidu ku qabaye ka luntay bal eh mabda uu rumaysnaa laga yaabo qafasuulitihaam inuu galo oo wax kweshana bulo oo isaguun la isweydiiyo muxuu islaamku waxa u sameeyey kaa maxaa u dhacday kaase sax miyuu yahy isagu uu noqdo waxa kweshana bulka ee had iyo goor wax la iska weydiinaya inuu noqdo taasina waxay sababtaa dadka markaa caynkaas ku dhacdo inhizaam daakhili inuu dadku psychologically jabo nafsiyan uu u jabo oo uu isdhiibo marxaladaasi waxay sababta inay bataan maadaama oo dadku uu diyaar garoobay liqubuuli lbadiil bedelka kale in la aqbalo in irsaaliyaadku ay tiro bataan cidda la diraya ay tiro badato mu'asasaadka sidoodiinu inta loo soo raro caalamulislaami la geeyo siday uga jirtay london ama new york uga dhisnayd aragtiday ku salaysnayd bookskay ku salaysnayd falsafaday ku salaysnayd iyo sideediiyo inta la qaado in meel kale laga soo dejiyo in la taageerto namadka ama qaabka galbeedku uu socdo dhammaantii waa marxaladdii isticmaariga ahayd baan odhan karna mujtamacu marxalad labaad buu galay islaamiga markaynu isku wada darno oo ah marxalo muwaajaha bal waxaan in harbala dib loogu sameyo in dib loo shaandheeyo in dib wax loo akhriyo in dib muwaasana loo sameeyo marxalo saddexaad buu galay baynu leenahay haddana oo ah in iyagu ay isku tashadaan oo bal ay tijaabin karaan inay iyagu dadkooda ama wax bari karaan ama aqoontooda oo cilmi baadhis ku samayn karaan ama horo socon karaan waxa mawduucayga kani markaasi uu ku saabsanaan doonaa isagoo si kooban aan usoo bandhigi doono aqoontan iyo sidaynu u rabno inay islaamowdo markaan leeyahy inay islaamowdo maalan dadkii muslimiintii hore islaamnimada iyo aqoontu may kala baxsanayn taasi waxaa keentay maalan salaad ayaa la tukan jiray culammadii fiqiga ee salaada dhigi jirtay waxay u baahdeen inay taxdiidin karaan qibladu meeshay ka xigto oo lactureka masaajidka laga dhigayee ah min shuruudi sixati salaat waxaa ka mida maxay in qiblada la eego muslimiintiina way ballaadheena caalamkay qabteen in la taxdiidin karaa maki markaa waxay u baahatay fanni dhan oo ah kharaa'id iyo maabab iyo jughrafi iyo in astronomy la barto iyo in xidiga lagu calaamadiyo iyo jiheeyaal in la sameeyo olds waxay develop gareeyeen muslimiintu iyagoo muctaqadka duulaya iyagoo raba inay xadidaan xagguu u tukan lahaa ninka afghanistan degani ama ninka morocco degani iyagoo raba xaj baa ku waajibhaa dadka muslimiinta ah xajku wuxuu qofku rabay inuu helo ninka xaajiga ahi aslam ariiquu maro ariiq biyo leh oo waddo fiicana oo aan buur lahayn oo bahallada ka weecsan idan waxay u baahatay inuu jugraafigu qofku keeno in la garan karo caalamka iyo waddooyinka maro oo dhan waddooyinka biyaal iyo kuwaan biyaal ahayn kuwa buurta iyo kuwaan buurta ahayn kuwa bannaan iyo meelaha fiican idan waxani wuxuu dhalay baynu leenahay inay xataa scientifically u fakeri karaan mujtamacii fiqiga dhigaya masaajidka jooga waxaan leenahay maanta waxaynu u baahanay marka inaynu cilmiga kharbala dambe dib ugu samayno oo aynu garanno laba shay waxyiga oo ka koowaada waxyiga oo ka koowaada aan leenahay waa cilmiga ugu saxan ugu toosan khata aan lahayn sayniska dhabtiina uu markhaati furayo iyo baynu leenahay cilmi kaloo ku salaysan tajribada bini aadamka oo u baahan isna in si dhaba loo xaqiijiyo cilmiga tajaaribta bini aadamka ku salaysani wuxuu leeyahay astaamo isna u baahan in la daraaseeyo astaamahaasi waxaa ka mid ah waa yaryi mar kastana waxaa la socda awhaam tiro badan leh oo qofka bini aadamku ismoodsiiyo walidaalik ayuu casriga kan ninkay u tilmaamaan inuu saynisyahankii ugu weynaa ahaa albert enstein odaygii yuhuudiga ahaa ee albert enstein la odhan jiray ayaa wuxuu leeyay weedhaadu macruufo idhaahdo one thing i have learned in a long life that all our science measured against reality is primitive and childlike and yet it's the most precious thing that we have albert enstein baa wuxuu leeyahay taariikhdaydii dheerayda cilmiyeed waxa aan bartay buu yidhi waxa weeyaan wax allaaliyo waxaan saynis soo ururinay oo dhammi haddii realityga iyo nolosha loo eego buu leeyay inuu primitive iyo childlike yahay aqoon aad u dambaysa inay tahay marka xaqaa'iqda dunida lagu eego buu leeyay laakiin haddana waxaan arkayaa buu yidhi waxa ugu qiimo badan haddaan haysannuun inuu yahay markaan bashar nahay ee aqoon bini aadam ku xisaabtamayno waxyaabaha ugu qiimaha badan leaan haysanna inay tahay taa macnaheedu waxa weeyaan aqoonta bini aadamku maalin walba way kortaa maalin walba way kortaa absolute value maaha maalin walba waxaan la ogaan jirin baa la ogaadaa walidaalik ayuu dhakhtar macruuf oo la yaqaano oo kuliyat طib ee columbia, columbia university jooga ayaa wuxuu tacliiqinayay masale ay bere dhoweyd yidhaahdeen way soo baxdo waa la helay oo ay leeyihiin human anatomy booksko dhan baanay hore ugu oolin waa cadala bay yidhahdeen ama waa muruq yar oo wejiga bini aadamka ku jira oo aan all books ku qorayn bay leeyihin oo one an inch gaadhi kara oo haddana aan wax allaaliya waxa science books maanta yaalla aanu ku qorayn markaasu wuxuu yidhi waxaan iminka aad sheegaysaan waxay la mid tahay nin la yidhi buu yidhi maroodi ayaa sitting roomkaaga fadhiyo weligaana maad arag waa la dhaafayso yani waa waxa bini aadamku adag buu leeyahy inaan masaladan aqbalaa waa maroodi sitting roomka fadhiya buu leeyahy haddana uuna aad soo dhaafayay maalin kastoo aan kuu muuqanin waxaan leenahay waxaas waxay muujinayaan basharinimada iyo bini aadamku mahmaa uu aqoontiisu tatawurto xadka ay gaadhayso waxaan leenahay waxaynu u baahanay inaynu kala saarno aqoonta marka cidda kala saari lahaydna waxaan arkaya idinka iyo in idin dhiganta inay tahy oo in si dhaba u daraasayno inaynu ka reebno waxyaabaha aan scientifica ahayna la daba dhigay oo aan odhan karna qaarkood waa forgeries xataa saynis yahanadu sameeyaan maalan amila basiita baan idin siinaya saddex tusaalo iska fudud oo darwinismka ku salaysan yani fikradda darwinismka la yidhaha waa fikrad macruuf oo la wada garanayo charles darwin charles robert darwin ninkii la odhan jiray iyo bookskiisii uu qoray iyo aragtidii evolutionka sheegaysay bini aadamku inuu soo tatawuray ama noolahoo dhammiba inuu evolution ku soo dhacay aragtidaasoo maanta laga yaabo saynisyahanada dunida ugu badan inay rumayseen inaanay asal lahayn laakiin kama warramayo asal la-aanteeda iyo asalkeeda lakiin waxaan ka warramayaa bini aadamku markuu wax rumeeyo sida ugu daliil doonee ugu raadceeyo waxaa jirta sawir baa jira madxafka ingiriiska oli jiray british museumka oo la odhan jiray piltdown man piltdown waa tuulo yaroo ingiriis ku taalla sawirkaasi madxafka ingiriiska wuxuu yaallay afartan sannadood sawirkaasi intuu meesha tan yaallay waxaa laga diyaariyey in ka badan shan boqol oo doctorate tasisah tasis la qoray oo doctoraa shan boqol oo nin ka badan baa doctoro ku qaatay waxaa loo deliishanayay sawirkaasi dhammaantii inuu yahay bicture saxa oo tilmaamaya inuu bini aadamku soo tatawuray laakiin mar qurun bay nasiib darro kale soo baxday waxaa la yidhaahdaa kii ayaa nin abiiboo macruufa oo charles dawson la odhan jiray oo ahaa hiwaayana u lahaa cilmi lmutaxajiraat elanthropologist ahaa ayaa wuxuu sameeyey wuxuu sheegay inuu god qoday oo uu ka soo helay fossilis ama inuu ka soo helay hadhaa lafaah hadhaagaa lafa ahi wuxuu ka kooban yahay daan iyo madax iyo ilko daanka ku rakiban dabeetana waxaa iska jira nimankan rasaamiinta iyo markii la qiyaasay qofka madaxiisu intan leekaa daankiisu intan leekaa suuraddiisu siday u ekaan lahayd waa la sawiray waxaa la sawiray sawir sheegaya bini aadam iyo daayeer dhexdii qof daayarnimadii ka soo kobacay oo bini aadamnimadii ku soo socda oo madaxa timo jilicsan ku leh oo intan sare oo bini aadam uga soo eg laakiin daamankiiyo inta tan weli ka sii ah daayeer weli ka sii ah markay jamjamadiiiyo intii la baadhbaadhay waxay yidhaahdeen wuxuu jiray around half a million year old bay yidhahdeen weeyaan shan boqoloo sannadood ayaa lagu qiyaasay bay yidhi inuu jiro dabeetana madxafyadii baa la dhigay waxay idhaahdeen waa absolute proof for human evolution ayuu yahay forty years baa sida lagu waday waxay idhaahdaan waa tacaaliiqda la sudhay de waxaad ka garan kartaa meesha shan boqoloo dictooraa lagu diyaariyey in bahalkan lagu qaato iyo siduu tatawuray iyo nooca u soo baxay inta juhdiya awood gashay waa kii lahaa henry felfid osbron odaygii haysan jiray oo isaguna qiso kaloo macruufa lean sheegi doono oo evolutionist ah maraykana museumka new york hayn jiray ayaa yimi bay dhaaheen kii london markaasuu eegay markaasuu wuxuu lahaa waxa kani waxay caddaynaysaa buu yidhi in weli mufaaraqaat paradoxes inuu najarku noo hayo oo maalin walba waxa cajiiba ay soo baxayso masaladii sidaa loo waday waa afartan sannadood sidaa la rumaysan yahay ayuunbaa wuxuu fasalkaasi ku biiray qayb la rabay in lagu tijaabiyo falorintestkii yaraa berigu soo baxay falorintestku waa in la qiyaaso shaygan ama lafaha kan inta falorine ku jirta oo loo deliishado markaa intii sarawaadee uu bahalka kani asna kenitocley ninka la yidhaahdo groubuu wato ayaa loo diray inuu sameeyo florin test kenitocley markuu sameeyey florin testkii waxaanu filayn baa soo baxay strange bay noqotay waxaa soo baxday daanka gebigiisiba inaan wax florini ku jirin datbinis waa maalin dhaweyd buu dhintayba daankan gebigiisuba florinteskii markii la mariyey waxaa soo baxday inaanu haba yaraatee waxbaba ku jirin waa inuu maalin dhaweedii dhintay iskalkii baa la eegay iskalkii sare jamjamadii madaxii waxaa laga helay waxoogaa florina waxay idhahdeen kanina years ma jire waa few thousand dhowr kunoo sannadood buu ayuu madaxanina sii dhisnaa waxay eegeen daankii baa shaki keenay markaasi daankii baa dib loo baadhay dib u jeegareeyeen waxaa la arkay ilkuhuba inay forgery la sameeyey yihiin oo daanka lagu rakibay dib bay usii eegeen tuulalkii yarraayay yidhaahdeen meesha godkaa lagala soo qoday baa la eegay mise waaba biro yararoo la qoray oo iyaguna dhowaan qalab la sameeyey oo loo ekeysiyey kii dadkii hore uu isticmaalayay inuu yahay waxay noqotay wax la qaadan kari waayo forty years ba halkii dictoraaga lagu diyaarinayay ee shan boqoloo dictorata lagu qaatay ee forty years muslimka yaallay ee caalamka o dhammi sida u qaatay maanta in la yidhaahdo florintas baa lagu ego waxba uu ka soo bixi waayeen horaa loo rumaysan kari waayo waa la aamusa waxay noqotay haddana in baadhis dambe loogu celiyo viner nin la odhan jiray iyo group wata la yidhi warbalho halkan dib ha loo baadho 1953gii baa declaration la sameeyey oo publica loo sheegay bahalkani iskalku bay idhaahdeen shan boqoloo kunoo sannadood ma jirine shan boqoloo sannadood oo quru jiray daankuna bay idhaahdeen daan bini aadanba maahee waa eib waa daan daayeer goriilo yar daankii weeyaan bay idhaahdeen ilkuhana bay idhaahdeen iyo inta lagu sameeyeyba icir test markii la geliyee la saaray wixiiba way kala daateenoo waa forgery lagu soo rakibay therefore wuxuuba waa forgery nin evolutionist uu sameeyey oo madax bini aadam iyo daan doofaar iyo farsamo yaqaannimo ilka inta la isugu rakibay ayaa waxa la mariyey bay idhaahdeen potassium dichromate bay mariyeen si uu ugu muuqdo shay gaboobay oo aada u baaliya tiina icir test markii la geliyey wixiiba waa gabowgiiyo wixiiba wuu ka baxay oo wuxuu noqday uun daayar yaroo beri dhawey dhintay daankii idan waxa soo baxay waxaan la qaadan karin oo aad isa labaad baan tilmaamaya maalan oo evolutionistiskaas ka mid ah aragtiyadooda waxaa jira waxay yidhaahdaan isna nabriska man oo 1922gii henry fairfield osborn odaygan la odhan jiray aan sheegaynay oo ka mida isaguna darwinismka dadkan aaminsanaa oo new york museumka joogay ayaa wuxuu sheegtay meesha la yidhaahdo nebraska oo snake brook ku dhow xagga galbeedka ka xigta inuu ka soo helay ilig iligii baa laga dooday dooday doodiisu markay socotay waxaa la yidhi waa ilig bini aadam iyo daayeer u dhexeeya waa qoladii dhexe aynu raadinaynay la waayey intay daayarka ka timi aan weli dadka gaadhin ilkahoodii weeyaan baa la yidhi weliba waa la sii wado waxa la yidhi waa casrigii polocin periodka bay yidhahdeen weeyaan waa la sii wado waxay noqotay iligii in sawir loo sameeyo iligan kale siduu u ekaa dabeetana saddex sawir oo kale noocoo qof madaxan sarena u yar daaman yaroo kuwa daayarka u eeg leh laakiin haddana bini aadama saddex shaybaoo kala gedisan oo noocana bay u sameeyeen iyagoo ku doodaya inuu yahay insaan wakhtigana bale scientific name baa loo bixiyaa tatawuriyiintu scientific nameskay u bixinayeen oo ay yidhaahdeen waa patesantropis erectus wakhtigiisii weeyaan bay yidhahdaan oo scientific name baa loo bixiyo wakaa muddo markii sidii lagu waday william bryan in la yidhahda radiya la yidhi oo yidhi war waxaan waxba kama jiraan oo waxaa lagu qaaday isna tashniic aad baa loo ceebeeyey waxaa la rabay markaasi in la tilmaamo waxa kani inuu sax yahay 1927 baa godka laftiisii dib loo qoday skeletankii qayb kaloo ka midaa la soo helay wixii muddada matxafka new york yaallay ee cilmi baadhista lagu sameeyey ee loo caddaynayay inuu ahaa bini aadamkii iyo daayeerkii wuxuu u dhexeeyey waxaa ka soo baxayba dad iyo daayeertoona inaanu ahayna doofaaradii maraykanka mid ka mida inuu ahaa iliganiba kale doofaar buu noqday oo hariiba evolutionistkaasi maalan haddaan tusaale saddexaad ka bixiyo nin iyaga ka mida baa wuxuu yimi meesha la yidhaahdo congo dabeetana nin afrikaana oo dadkan gaagaabana oo bigmisa ayuu qaata waxay sheegayeen aragti ah qoladaasi tatawuriyiinta aaminsan evolutionistiska ahi fossils qudhaynu raadinayna xataa waa la heli karaa bay yidhahdeen wakhtiyadaasi hadhaagii nooca kan haddii la baadi doono bay yidhahdeen waa la soo heli karaa hadhaaga baadigoobkiisi iyadoo lagu jiro buu ninkani meesha yimi dabeetana waxay idhahdeen waxaynu heli karnaa half man half ape waa in la soo helaa bay idhahdeen nin ka mid a oo tabenga oday yaroo la yidhaahdo xaas iyo laba caruura leh ayuu qabtay mid iyaga ka midi cage buu ku riday qafis yaroo xayawaan baa lagu riday waa la dhoofiyey new york baa la geeyey waa 1904kii new york baa la geeyey museum baa la dhigay lectures baa laga bixiyey waxaa la yidhi waxaanu soo hellay mid daayerkiina ka yimid dadkii inaan soo gaadhin waa xabad bigmisa midhi yar oo ah dadkan gaagaaban mid ah oo konga konga waa taqaanin in dad gaagaaban iyo dad daadheer bay leeyihin labada qaybood bay u kala qaybsamaan dabeetana waxay noqotayba in macradada lagu soo bandhigo st louis welfare meesha la yidhahda lagu soo bandhigi jiray isagoo waxoogaa shambaazi iyo gorilayaale lasoo raaciyey waa nin afrikaanoo yaroo gaaban oo dhowr daayeerna la socoto oo laleeyahay nooca kani waa noocay caynkaas ah noocanina waa kii ka dambeeyey kanina waa markuu soo tatawuray uu insaanka ku soo dhowaa otombingo otobenga ninkan la odhan jiray sidii loola dhaqmayay mucaamalo baa lagu sameeyey dabeetana zuugaa la dhigay zuuga new york buu yaalay isagoo ka mid ah abiska qayb ka mida isagoo ah muddo markay noocan ula macaamilayeenna suicide buu sameeyey wuu isdilay bay yidhahdaan muddo markii noocan loola macaamilayay waxaan oo dhammi maxay ahayd waa wax la aamino la rabay in la bruuf gareeyo wax la aaminay oo scientifically khuraafo ah ilaa maanta silabasyada dunida jaamacaadka waxaan oo dhan waa lagu dhigaa iyadoo maanta la leeyahay field science ka midi ma jiro ilaa iyo evolution wuu burinaya mathematiciansku way buriyaan oo physicska kuwa daraaseeya way buriyaan oo kuwa chemistryga way buriyaan haddaynu u baahanno maalin baynu gaarkeeda uga warramay any field science ka midii wuu burinaya evolutionist theory maantana waxaad mooddaa dunidu in in badanay ka xorooday matalan mitaal basiitaan idin siinaya sanawaadkii ugu dambeeyey maraykanka ilaa laba boqol oo munaadara la sameeyey laba boqol oo doodood baa jaamacadka maraykanka lagu qabtay wakhti yar wakhti yar gudihii oo ay doodayaan saynis yahanada u doodayo evolutionist iyo saynis yahanada creationka u doodayo le waxaana kama jira labada boqoloo goorba waxaa la jebiyey qoladii evolutionistka ahayd waayo waxaan ahayn wax jiraan ahayn miaalkan maxaan usoo qaatay miaalkan waxaan usoo qaatay wax badan baa jira oo academically laysu dhigo oo weli jaamacaadka oo ina dunida la yaqaaniyo waxaan oo dhan ah oo aan loo dhigin as history haddii la dhigayo yani taariikhdii cilmigu uu soo marayo markan waxa la rumaysnaa hadday tahay waa gaar aan loo dhigin as history loo dhigo as fact scientific facts inay yihiin oo aan xaqiiqo lahayn idan qofka muslimkii wuxuu u baahan yahay bay leenahay aslimat almacrifa waxaynu u baahanahay inaynu kala saari karno wax xaqaa iyo waxa baatilka ah can ariiq alcilmi lagu kala saari karo waxaynu kaloo u baahanay inaad si fiican aynu inooga dhaadhacdo mabaadi'da diiniga ee dadka muslimiintii ay rumaysan yihiin ama ay caqiidaysan yihiin waayo taas baa waxay fudaydinaysaa qofku hadduu diintiisa si fiican wax uga garanayo waxay fudaydinaysaa in uu absolute valuega ka horaysiiyo adilada kale oo qawaacida waxyaabaha birimogoysiga ee qur-aan iyo xadiis ay sheegeen ee min asamaa ka yimi ilaahay caalamkan oo dhan iyo basharkaba garanaya uu sheegay inuu noqdo baysiska uu qofka muslimkii wax ku dulbinaynayo syniska iyo muctaqadaadkiisa iyo waxaan uu baadhayo uu ku dulbinaynayo midna ogsoonow abid hadday xaqiiqadu cilmi tahay iskama hor imanayaan ma jirto waxa la yidhaha waa xaqiiqa cilmiya iyo nusuus sariixoo diinadoo iska hor iman karaa ma jiro waayo xaqiiqada cilmigii waa iktishaafun waa kownkan inaad iktishaftay ilaahay kownka sameeyeyna inuu wax qaldan marka horeba kuu sheegaa waxaan macquul ahayn idan waa qasab ama adaa fahamkaagu qaldan yahay naskan sidaad u fahamtay ama waxaanaad scientific proofka moodaysaan scientific proof ahayn laakiin waa qasab labadan inay isu markhaati furaan in wixii tajribe ee laga sameeyey kownka kan iyo wixii ilaahay soo dejiyey uu ku warramay inay isu markhaati furaan ama the same direction ay u socdaan waa masale musallamaadka ka mid ah tanaaqud kastoo yimaadaa uun waa adiga iyo maskaxdaada tanaaqud kastoo aad aragto imaa waxaanaad xaqiiqada cilmiga u haysataan xaqiiqa cilmiya ahayn ama sidan aad wax u fahamtaan nasku wax u sheegaynin ee adigaa misunderstanding sameeyey waa labada midun laakiin macquul maaha inay labadoodu si dhaba isaga hor yimaadaan xillaan islaamku wuxuu inoo ogol yahay ama uu inaga fogeeyey wax allaaliya waxaan scientific method ahayn dariiqo cilmi baadhiseed waxaan ahayn hadduu sixir yahay iyo hadduu faalifaaliye yahay iyo hadduu qayb wax ka sheeg yahay iyo hadduu shacwado iyo waxaasi sharcigu marka hore inuu yidhi waxaas waa khuraaf waxba kama jiraan waxaan leenahay tusiyey wax waliba inuu baadhis u baahan yahay iyo inaynu ogaano dunidan maanta aynu dhex soconnana waxa la isku gumaystaa waa aqoon waxa la isku gumaystay rasmiga ahi waa aqoon that's why bay yidhahdaan qarniga koob iyo labaatanaad isagu xarbigiisu wuxuu noqon doonaa bay yidhahdaan aqoon walidalik baa maanta researcheska innaga waxaa laga yaabaa ama dunida saddexaad tacliinta iyo cilmi baadhista iyo waxa kan one percent waxaan ahayn dhaqaalaha ummadoo dhan in lagu bixiyo laakiin militariga iyo kuwa in lagu bixiyo boqolkiiba afartan ama boqolkiiba intaa iyadaan loo arkayo tacliintu inay wax liidato tahy waail dunida ay cagsiga tahay oo maalan meelaha gigantic researcheska maalan ee balaayinta ku baxda ingiriisku keligii wuxuu leeyahay sagaal laakiin jabaan boqol bay keligeed leedahay iyadoo laga yaabo hantida baddanka waxyaabaha ugu tirada badan lee investment lagu sameeya inuu kan yahay waxaan leenahay waxaynu u baahanay cuqusha idinka idinla mid ah iyo idinka in investmentka waddanka uu galo inuu noqdo waxaa la rajaynaya inay mujtamaca kan wax ka bedeli karaan qadiyadda ka dambaysa taasaan iyana tilmaamaya waxa weeyaan aqoontiinu inay more practical noqoto ama aqoon ina anfacaysa inay noqoto mithaal basiitaan idin siinaya aqoonta waxay fiican tahay marka ay mujtamaca ay la nooshay wax tarayso maxaa wax loo bartaa horta somaha inaad dadkaaga wax u qabato iyo noloshooda inaad tatawiriso waxaan inta badan noloshoodaba applicable ku ahayn haddaad dhigto ama barato waa iska taraf caqliya yani wax maskaxda ku raaxaysato laakiin ma aha wax applicableah maalan engineeringkeennu wuxuu ahaa inuu ka fekero wareer guuraageenna kan see loo dejin karaa ama buulcawskoodan yar see loo horumarin karaa environmentkoodan see loogu ilaalin kari lahaayo wax yaroo awrka ku rarmo cawska ogaana aan noqonin geedahana loo reebo xoolaha see loo samayn karaa laakiin haddaynu daariska iskarabiska u eg dhisno maa tufiid lilmujtamaci shaya waxba badan soo kordhin mayso aqoonta waxaan leeyahay waa inay noqotaa waxa mujtamaceenna maalan dunida saddexaad waxyaabaha caankii waxaa ka mid ah xirfadyahanadooda iyo aqoonyahanadooda aqoonyahanadooda badan waana qadiyad mackuusa maqluuban waxaa laga yaabaa waxaynu u baahnaan lahayn dhowr engineer oo civil building engineering yaqaana hargeysa oo dhan la dhisay u baahnayd laakiin waxay u baahnayd maxay how many technicians intaasoo qof oo farsamo yaqaan maanta waxaa laga yaabaa in engineerada civil building engineerski inay wastaadada ka badan yihiin waa qadiyad mackuusa waa ilay ahayd inay xagga kale badato oo dadku technolojiyadan iyo farsamo yaqaanabada si uu u socon karo wixiinu waxaa leeyahay markaasi hadday duruus cilmiya noqoto kolley waddanka waana ku soo noqonaya insha allahu in dadku kala faa'idaystana waa jeclay idinna inaan wax idinka kororsado anna waxaan kordhin karo inaan kordhiyo laakiin maanta waxaan jeclaa uun kelimad guud inaan idhaahdo oo ku saabsan mawduucaasi ah cilmiga iyo islaamnimadu inaan ahayn wax isdiidaya laakiin inay yihiin khuraafada iyo islaamnimadu waxa isdiidaya cilmiga qaybtiisa riyalka ahi inuu yahay waxay noloshu u baahan tahay cidda la rabay inay kala soocdo ama waxyi inay kala saarto waxa aan dhabta ahayn iyo waxa dhabta ahayna waa idinka insaankuna waa iska daciif akhtaad waa iska tiro badan tahay mar kastabana insaanka waxbaa ka maqan heer kasta uu joogaba waxbaa ka maqan wa fawqa kulla dii cilmin caliim qof kastaaba aqoontu meel bay u joogtaa idan waxaan ku talinayaa wuxuu yahay inaa idinku aqoonta u dadaashaan inaad culjarkiinna ku salaysaan iyo mabaadidiina iyo dhaqankiinna aqoonta waxay waxtartaa point of view-ga aad rumaysantahay markay educationku ka yimaado waxbarashadu markay ka timaado markay qof soomaaliyeed oo muslima oo waxgarada soo saarto laakiin hadday soo saarto qof soo aragti soomaaliyeed leh ama featureskii soomaalida leh qalbi ingiriis leh waxba dee tari maayo mujtamaca waxba kusoo kordhin maayo weligaaba sheego kama gedisinid dee british wax bartay british wax bartayna aniga waxba ima aha yani ninka british u dhashay britain u dhashay wax bartay waxba ii kordhin maayo aniga waxa wax ii kordhinaya qof culjarka iyo dhaqanka iyo diintaan aaminsanaya ila aaminsan waxa aan danaynaya ila danaynaya dadkaan u damqanaya u damqanaya noloshooda ka fakaraya inuu horumariyo aqoontiisu markaasi ay wax tarayso idan waxaan idinkula talinaya waxa weeyaan gaalka iyo aqoontu iskuma xidhnaa aqoonta barta gaalnimadana iska tuura khilaafka ama qushuurta sare ee lagu qurxiyey bahashu waxba ma taraysa iska daaya laakiin lubiga rasmiga ah inta cilmiga rasmiga ah qaato waxaanay wax taraysaa markaad noqotaan dad muslima oo diintii iyo dhaqankii iyo waxay rumaysanaayeen dabaqaya anigu dee dhallinyaradiina halkan fadhida waxa laga yaaba inaan in badan ka weynay waa konton jir baan ku dhodhowe macallimiintaydina way fadhidaa laakiin waxaa laga yaaba in anigu soo gaadhay jaamacadka soomaaliyeed oo nin tukadaa baanu ku jirin ama midhiya laba waxaan jiray jaamacadda waxaa salaad u kacee salaad tukada walilaahi alxamdu maanta waxaan arkayaa yacni iskuullada iyo jaamacadka iyo dad badan oo cibaadaysanayo oo ilaahay ka cabsanaya idan waxaan arkaa the right wayna iminka u socoto waagaasi xaggay u socotay iyo hadda oo iska tabar daran tahay xaggay u socotaa anigu haddaan ku rajo badnay haddaanaan arkaya inay yihiin dadkii wax soo saari lahaa ama wax samayn kari lahaa inay yihiin dadkani waan idinku badiyey hadalka kumanaan runtii talagelin inaan idinku badiyo waxaan ku soo koobayaa wuxuu yahay aqoontu mabaadi'daa rumaysantiin ha ka baxdo mithaal basiitaan idin siinayaa oo mabda ayaa aqoontu say isugu xidhan yihiin xataa musطalaxaadka cilmiga ahi terminologiga xataa scientific ahi wuxuu ka tarjumaa dhaqamo ummadeed maalan saddex suuradoodoo baan tilmaamaya maanta erayada iclaamka ama jugraafiga ama waxaana la isticmaala maalan waxaa la isticmaalaa near east iyo far east iyo middle east baa maqashaan soo maha sharqila awsadkiibaa waxaas ka dhacay haddii bari iyo galbeed la sheegayo waa inuu point of reference jiraa burcaddee markaan jooga hargeysa waa galbeed laakiin maalin dhaweydaan gabiilay tagay waxaan maqlayay iyagoo leh barigii cidima ka timi hargeysay sheegayeen markaan barigii weydiiyey waxay ku yidhaahdeen waa waa hargeysa idan markaad bari iyo galbeed sheegayso waa in point of reference jira cid referenceka iska dhigaysa mar daama ay yurub iyadoo aqoontan hogaansanaysay london iyo baris waxay isaga keen dhigeen inay iyagu yihiin the center of the world therefore new year eastku waa bariga iyaga u dhow middle eastkuna waa kan far eastkuna waa xaggee markaa waa indhayarta anoo jaamacad jooga oo af norwiji baranaya ayaa waxaanu class ku wada jirnay qolo gabadh ka macallimada jaamacadda lafteeda of jabanis iyo wax dhigta deetana classkii baa la sheegsheekaystay waxaa la yidhi bal cid waliba dhaqamadiinna iyo aragtidiinna soo bandhiga islaantii brofesorda jaamacadda ka ahayd laakiin lecturekana la dhigata oo iyadoo qaybta afjabaniski waxaa ku baxda wax ka dhigta ayaa hadashay markaa waxay sawirtay ilmaha yare jabaniiska ahi siduu dunida u arko maalan maabka maanta aad taqaaniin dee waxaynu haysanaa duniduna golobtay soo maaha laakiin educationally marka wax la dhiganayo maxaynu wax ku barannaa khariidad bilayn ah bilayn maab baynu isticmaalna maa ballaadhan maabka ballaadhani siduu u sawiran yahay ma u fiirsata wuxuu sawiran yahay xaggan galbeed oo maraykan ku yaallo halkan dhexoo africa iyo yurub ku taallo xagga bari iyo fogo asia ku taallo socanka uma sawirna idan markaad sidaa u egto dee yurub waa almost dhexdii bay ku jirtaa hareeraha waxaa ka xigaana markaa waa bariya galbeedkii ilmaha yaree jabaniiska bay tidhi sidan looma baro waxaa loo baraabay tiroo la tusiyaa inay jaban tahay the center of the world si taas looga dhaadhiciya bay leedahay dee maabkani wuxuu ahaa bay leedahay golob yaroo caynkane halkii ay yurub ka dilaacisay annagu kama dilaacina meel kale aanu ka dilaacinaa bay leedahay markaanu kala bixinayno xaggee laga dilaacinaya markaa atlantic awshankaa laga dilaacinaya atlantic awshanka markaad ka dilaaciso afriki waa galbeedka halkii maraykanku ku dhacayay ku dhacaysa maraykan iyo maababkiisiina waxay ku jiraan bariga dee halkaas china iyo jaban iyo halkaasina waa center of the world markaa dunidii sida kale u taalla oo wuxun bay ku xidhnaydba warqadan yar shugolka midada lagaga jeexo haddaad xaggan midada kala jeexdo ka bixisana saan buu noqonaya xaggan maxaan uga jeedaa waxaa la rabaa ilmaha yar ee jabaniiska ee wax la barayo in culturekiisa iyo dadnimadiisa iyo dhaqankiisa loo buunbuuniyo inaanu inferiority complex qaadin dunida nin dacal yaroo cidifa xataa jugraphically baan la rabin in laga dhaadhiciyo koono yar inay iyagu dunida kaga yaalina in laga dhaadhiciya la rabaa inay the center of the world yihiin se daraaddeed culammadii muslimiinta hore imika kutubtooda taariikhda markaad akhrido waxaa laga yaabaa in badan inay musطalaxaadka fahmi weydaan ku qoran waayo iyaguna markay taariikhda qorayeen wakhtigoodii iyaga historians dunida u ahaa laakiin taariikhda wakhtigoodii markay qorayeen bookskooda historyga oo dhan markaad akhrido iyagu makay u arkaan inay tahay the center of the world scientificalina maki dunida inta yaabisada ah waa markaskeeda waa centerkeeda geographically maanta taasaa loogi marka laga reebo inta badda ah inta yaabisada ah maka waa center laakiin iyagu maadaama ay qur-aankooda iyo waxyigooda haysteen meeshii islaamku ka faafayna ahaa waxay u arkayeen inay maki tahay maxay the center of the world saa daraaddeed almaqrib markay ka warramayaan galbeedka galbeedku xagu ahaa dee morocco iyo meelaha north africa maqrib alcarabi markay ka warramayaan sharqiguna waa eeraan iyo meelahani ku taallo waadiga nahru jiixoon la yidhaahda afghanistan dhex mara maa waraa nahr baa la odhan jiray wixii ka dambeeya marka kutuba taarikh markaad akhrido atlantica wixii xaggan ka xiga waa maa waraa baxra dulumaadku ka dambeeya xaggan wixii ka xiga waadigaasina waxaa la yidhahdaa waa maa waraa'i nahr intaa ka dhaxaysana waxay u arkayeen inay yihiin intii santarka oo ay u tahay tani santarkii musطalaxaadka markaa haddaad akhrido oo aanad musطalaxaadkaasi fahamsanin aad si fiicanba u garan baa laga yaabaa geographical positionska bugakani uu ka warramayo historygan islaamiga ah waxaan leenahay xataa markaa terminologyga ummada ay isticmaasha ee scientific ahi in badan wuxuu ku salaysayay dhaqankooda iyo fikradooda iyo waxay rumaysnaayeen idan dunida maanta marka laynoo dhigayo taariikh oo dhan waxaa lagu dhigayaa maxay berigii koowaad ee dunidu dagaalantay berigii labaad ee dunidu dagaalantay yani ninka westka ahi markay iyagu dagaalamaan waa markii dunidu koowaad wada dagaalantay waa markii labaad ee wada dagaa waxaa laga yaabaa xarbi alkhaliiji thaniya ciraaq markay qabsatay kuwait ee dagaalka lagu soo qaaday dagaalkaa ciraaq kuwa dagaalka lagu qaaday intii dawladooda ka qayb gashay iyo dagaalkii labaad ee dunida inta dawladooda ka qayb gashay inay ka ciraaq badan tahay laakiin ka ciraaq ma aha isagu dagaal adduunyo maaha ka dagaalka adduunkii waxa weeyaan kii ninka cadi u isdilayay yani white man centralismka rumaysnaa in ninka cad wax walba lagu ururiyo erayadan markaan tilmaamaya macnaheedu maaha galbeedka cilmi ma jiro waxa weeyaan galbeedka aqoonta maadiga maanta dunida taalla iyaga gacanta ku haya taa muran kuma jiro xaqiiqa aan cidina dafiri karin waana ta loo baahanya in lasoo naqliyo ama lasoo guuriyo ama la bartay la keeno dadka muslimiinta ay helaan laakiin waxaan leenahay iyadoo shaadhkeeda gashan yahaan lasoo guurinayo iyadoo keligeed qaawan soo guuriya shaadh soomaaliyadoo muslima sudha shaadh soomaaliyadoo muslima u geliya laakiin iyadoo sudhan suudhkeeda sidata inama anfacayso iyadoo suudhkeeda sidata inama anfacayso waayo waxaan leenahay culture kale iyo dhaqan kale iyo diin kale ayay ku salaysantay oo ka soo kobacday oo ugu yaraan xataa musطalaxaadka iyo terminologyga la isticmaalaya waxaa ku salaysan idan waxaynu u baahanay inaynu islaam garayno aqoonteenna inaynu kobacno inaynu garaad yeelanno inaynu tamyiiz samayn karno wax kala caddayn karno dee taasina waxay ku imanaysaa in la helo dad wax tajribayn kara wax invent garayn kara wax ibdaacin kara dad aan aqoonta u aqoonin inay tahay inta lagu shubo yani oslow aan joogay jaamacadda norwegianka ayaa waxaan arkay semester zero bay dhigaan semester zerogooda shan book oo falsafada baa la dhigaa war waxaan ninkaan aaminsanayn maxaa ugu dhigaysaa baan ku idhi waxaan ninkaan aaminsanayn ama ninka pure sciences raba inuu qaato maxaa ka galay filosofigan tirada badan le a ugu daalinaysaa wuxuu igu jawaabay dadka halkan jaamacadda yimaada buu yidhi maaha dadaan rabno intaanu wax ku shubno inay sidaan ee waxaanu rabnaa inaanu dunida dadkii ibdaaca sameeyey wax soo saaray iyo taariikhahoodii uga waranno si uu dareemo dad la mida inay ahaayeen oo isna uu mubdic noqon kara buu leeyahy yani qof invention isna yeelan kara wax soo saar yeelan kara wax soo saarku iyo qofku inuu tajribo wax mulaaxadeeya wax fog maaha maanta dunida waska markaad tagto dadka wax soo saara waa da'diinaa uun kama badna laga yaaba inaad adigu sidaad nin ciroobo caddaaday unbaa albert einsteinka laynagu waalay relativity iyo kan soo saaray labaatan jir buu ahaa maalintuu intan isu geystay ee uu fahmay laakiin waxa weeyaan waxan buu siiyey wakti ogolaaday inuu dabagalo ogolaaday inuu baadho waxaan kelmadayda kusoo koobaya ma aha lagjaradii cilmiga ahaa ee u barateen mana aha wacdi diineed oo maxdiya oo aan nusuus shareecaha idiin akriyay laakiin waxaan jeclay waxa dambe aynu isugu nimaadna inay muqadamo u noqoto waayo inaan boyntkaa un haddii alla yidhaahda ka duulo labadan wax inaanay isdiidaynin ee inay wada socon karayaan in ahlu cilmi la noqdo iyo diintaada iyo muctaqadkaaga iyo dhaqankaaga inaad haysataa waxaan isdiidayn inay yihiin inaynu bruuf garayn karno lakin waxaan leeyahay ciddii aan rajaynaya inay waxan qabataa waa idinka mar labaad waxaan u mahadnaqayaa dadkan xuduurka ee soo fadhiista tirada badan leh iyo usaatidadiinna iyo brofesoradiinna iyo guddigiinna ardayeed ee soo diyaarisay kelimaadkan inaan idhaahdo wax badan idinkuma kordhin baan filayaa laakiin waxaan is leeyahay su-aalo malaa maskaxdooda waad weydiisay ay jawaab raadin karayaan asalaamu calaykum waraxmat ullah
laakiinse waxaanu jeclaa markii hore aan ka cudurdaarayna ilaabay inaad soo qadintaan ama aad soo dhawaystaan su-aalaha aad sheekha maha isleediin weydiiya laakiinse dhowr su-aalood ayaan hayaa oon ku soo dhawaynayaa su-aasha hore waxay odhanaysaa maadaama dee technology-ga ay gacanta reer yurub ku hayaan luqadooduna ay tahay luqadda had iyo jeer iminka ay ku qoran tahay luqadda carabigu miyay tahay mid waxa weeyaan technology-ga lagu baran karo Ay su-aal-
luqadda carabiga ka luqa ahaan markaanu eegno waxaan odhan karnaa waa luqaadka dunida ugu waaweyn bay ka mid yihiin walidaalika waxaan odhan karnaa maalan luqa ingiriisi markaan dhinac dhigo afka ingiriisiga ruutska oo dhan marka laysu geeyo waxay idhahdaan waa ilaa siddeed boqol oo ruut buu ka kooban yahay bay idhahdaan ruutska daaya wuxuu dhaloo dhan marka lagu daro any dictionary ingiriisiya ma leeka qaamuus yaroo carabeed oo maalan lisaanulcarab oo kale waxay tilmaamaysaa say labada luqadood u kala ballaadhan yihin marka la eego xagga flexibilityga luqadu sida ay u jajabayso afka carabeed waa luqada keliya ee hal kelmo laga samayn karo sentiniska adooniso dhami wuxuu u baahnaa yacni subject iyo object iyo veb iyo wuxoo dhami kelmad qudha bale kelmad daraba ayaa waxaad ka samayn kartaa maxay garaacistii iyo madruubkii kii la garaacay iyo daaribkii wax garaacayay iyo sifadii loo garaacay daraab inuu ahaayo inuu darba waaxida inuu garaacayay inta jeere la garaacay qaabka wax loo garaacay meesha lagu garaacay intaba kelmaddanoo quraan ka jejabin karaa kama suurtagalaha luqada ingiriisiya inaad intaa ka jejabiso inaad hal kelmad ka wada jejabiso intana luqada tansiska marka la eego luqada carbeed waxaa laga yaabaa inay ficil maadiya mudaaric ka kooban tahay wixii la rabana lagu gudan karo waail tan kale laga yaabo lix iyo wixii ka badan inaad u u tilmaami karto ka luqa ahaan markaan u eego markaa labada luqo isuma dhowa aad bay u kala fog yihin yacni carabigu wuxuu ka mid yahay luqaadka bini aadamku maanta dunida ku korhayo luqaadka ugu waaweyn markaan imaado su-aasha ay weydiiseen ee ah technology cilmi kasta ummaduhu inta ugu badan le waxay ku bartaan afkooda afkiisa markuu qofku si fiican wax ugu bartaanu si fiican wax u tatawurin karaa taasi waxay sababtaa maanta maalan hool yurub isku dar dee nin waliba afkiisu ku dhigaa norwegiyo afar milyan oo qof weeyaan waxna somaliland bay damala leegihiin waa afar milyan afartaa milyan dee ilaa iyo researchka ugu dambeeya af norwegia lagu wadaa oo af norwegiga ma taqaano waa luqa yaroo kabkaba beri dhawayd baa la sameeyey qoraalkeedaba xataa officially weli waddanku iskuma waafaqsana qaabkeeda saa daraaddeed ba ay laba qaab loo kala sameeyo labaduba official yihiin oo labaduba idaacadda ka baxaan oo labaduba laba qaaboo la kala dhigto ay tahay iyadoo itaalkaale oo laba qaaboo la kala dhigto caynkaasiya ayay haddana tahay ta wax lagu dhigo from jaban ka soo bilow ilaa halka u dambaysa dunida cid waliba afkeeda wax ku dhigta laakiin haddana waxa ah xaqiiqo lagama guuraan ah maanta aqoonta basharka ee ugu badan ee teknolojiya waxaan ku saabsanay afka ingiriisiinu ku qoran yahay iyana waa xaqiiqo laba dhaafaan ah laba sababoodba iyagoo ah kuwii hogaaminayay oo dee maraykan iyo marka la eego dawladda ugu weyne dunida maanta la odhan karo aqoon iyo dhaqaal iyo askar iyo intanba colaadda ha dambayso aynu colnay laakiin waxaasoo dhan way hogaaminaysa muran kama taagna iyo mid labaad oo ah inay hayaan dhaqaale xataa in other book meel kale lagu qoro af kale lagu qoro la translate garayn karo markiiba baxthi kastoo jarmal ku soo baxa ama denmarkis ku soo baxa ama jabanis ku soo baxa isagoo ingiriis yana wad helaysaa soo simple marka waxaan uga jeedaa baaxith rasmiya kama maarmo af ingiriisi maanta waa xaqiiqo researcher rasmiya waxaad doonayso research garee maanta waxay ka mid tahay waxyaaba aan laga maarmin laakiin taa macnaheedu maaha afafka kale inaan wax lagu dhigi karin waa ka baxa
su-aasha labaad ee halkan lagu soo qadimay waxay odhanaysaa ka waran haddii aan wax ku bar aan waxbarasho u doonto wadamada kale ee matalan wadamada reer yurub muxuu islaamku ka qabaa sideesan uga badbaadi karaa dhaqamada isoo waajahaya
waxaan ku siin karaa waa tala bixin waxbarasho meel kasta waa laga baran karaa weliba markay tahay waxbarashada maadiga ah meel kasta waa laga baran karaa laakiin qofka bini aadamka waa inay priorities u kala leedahay inta aad ka helayso cid waxa aad u baahantahay ku siin karaa culturka iyo diinta iyo dhaqankaad rumaysantahayna rumaysan waxaa priority mudan inaad isaga ka qaadato haddii taa la waayo dee qofku wuxuu ku qasbay inuu cidda kale ka qaato bishart inaad dhisantahay laakiin inaad dhisantahay maxaan uga jeedaa galbeedka qofka ku nool cidima tidhahda war diintaada ka bax laakiin waxaan leenahay waa laga saaraa see lagaaga saaraya haddaan cidiba ku odhanayn ka bax waa maalin kasta su-aal joogta oo aanad ka jawaabi karaynin ardayga yaree iskuulka maalin kasta haddaad su-aal weydiiso shubha ku samayn karta qofka shaki gelin karta aduu horta caalimatiid wax walba ka jawaabi karaa oo dee ma jiro qof wax kastoo la weydiiyaba odhan karaa waan iska celinaya nin kasta waan u babacdhin karaya ma jiro laakiin waxaan uga jeedaa usuushaadu waa inay dhisan tahay usuusha maxaan uga jeedaa usuusha inta diiniga ah waa inay dhisan tahay dhisnaanta uma jeedo hadda intan caadiga waxaa laga yaaba markaad soomaalida dee iskala nooshahay weligaaba inaanay cidi ku weydiinin ma caddayn karaysaa inuu ilaahay jiro ama nebi maxamed inuu nebi yahay carcaddee cidi weligaa kuma weydin baa laga yaaba waayo musallamaadkii kugu jirta in nebi maxamed nebi yahay adnaba inaad baxdi badanba gelin baa laga yaabaa laakiin markay noqoto su-aasha koowaad saaad u caddayn karaysaa in ninkaa carbeed uu nebi ahaa lagu yidhaahdo oo nimaan aaminsanayn oo halkaa ay ka taagantay uu ku weydiiyo oo su-aashiisu ay kugu badato oo maalinta dambe wax u dhigma lagu weydiiyo oo saa dambe lagu weydiiyo horta maxaad maka ka eegtaan maad meelaha kaleba u jeesatid maalin walba wuxun baad tidhahdo xaggii qibladu xigtaay maad meelaha kale isaga jeesatid bisha ramadaan maxaad u soontaa maad ogsbace ka soontid bishan unaan la garanayna maalin kasta la odhanayo way dhalatiyo may dhalan waa questions baa laga yaabaa inaad weligaa isweydiin adigu intaad halkan joogto laakiin maalintay kaa hor timaado asaanad waxbaba hore akhrinin waxbana eegin dee uun inaad aamusto iyo war hayla hadlina inaad tidhaahdo iyo inaad raacdo waxba kaba dhexeeyaan labadaa midna kuma anfacdo war hayla hadlinana ku anfici mayso inaad dhuumataana ku anfici mayso marka waxaan ku soo koobaya hadday dani ku baddo oo aad meel kale wax ka weyday oo ay dani ku baddo inaad iyaga wax ka qaadato waa inaad tahay qof musallamaadkiisii diimeed si fiican u garanaya war haddii kale waxaad haysataad ku khasaaraysaa waxba ha doonanin asalaamu calaykum
su-aal kale ayaa waxay odhanaysaa dadka soomaaliyeed ama bulshada dhallinyarta ahi waxay badidoodu rumaysan yihiin inaanay habboonayn in digrii lagu qaato diinta ama waxyaalaha faniyada diinta wax ka mid ah haddaba sidee fikraddaa looga saari karaa bulshada ayuu ardayga leeyahy
de idinku mar haddaa jaamacaddii joogtaan waxaan islahaa taa way soo dhaafeene dadka dadka dadka dabadda ay haydinay taa ay weydiiyaane mar haddaa idinku jaamacaddii ma joogtaan waxaan islahaa dee taa waa waa ka soo tallaabeen hal su-aalaan ku weydiinaya un su-aashaan ku weydiinaya waxay tahay maxaa wax loo bartaa maxaad wax u baranaysaa run markaynu isu sheegno inta ku qurxinta ah markaad ka tagta inaad ku xoogsato socinka maaha waddankan wuxuu qabanaya iyo baabkaa markaad reebto waxaad u baranaysaa inaad ku xoogsato socinka maaha jaamacadda markaad timaaddo inay caynkaa tahay waxaan kuugu daliilinaya jaamacadda markaad timaaddo facultiska maxaad ku doorataa facultikaad gelayso soomaalida horta waa caada iska leedoo dee jaamacadka yurubaan arkay intay tagaan buu xidhaa un waar hebel horta adigu xaggaad ku jirta wallahi anigu physics baan iska wada adiguna chemistry waar talo chemistry gaama dhigtaa un bay dhahaan intay imaadaan dabeetana chemistrygiisu iska gala isagoo aan damba ka lahayn adhowna shahaadadu qaataa una uu iska tagaa laakiin inta ugu badan leh dadku bini aadamku markuu faculty qaadanayo wuxuu ku xisaabtamaa market value-ga uu leeyahay iyo shaqada lagu helayay haddii maanta la yidhaahdo historyga haddii la barto dee marka aqli jabisaanba shaqo waa la waayaya cabdihaybe waxaa odhan doontaa nagu wada qor facultkaasi inta kale dooni mayne facultka historyga waayo waxaad wax ku qiimaynaysay su-aashan markaa ku weydiinaya waxa weeyaan qofka muslimkii muxuu wax ku qiimeeyaa yacni life periodku qofka muslimkii waa intee ma intan dunida la joogayaa mise wuu uga badan yahay wuu ka badan yahay weeyaan qofka muslimku wuxuu rumaysan yahay inuu sanawaad halkan joogayo dhimanayo la soo saarayo dabeetana nolol abadiya in la gelayo idan life periodkaasi tirada badan leh keebaa market valuegiisu ugu qaalisan yahay wixii ilaahay kugu xidhaya idan waxaan leenahay cilmi la bartaba waxa ugu qaalisan inaad tawxiid baratid ilaahay waxaa kugu xidhaya inaad baratid baa ugu qaalisan xataa waa markaan ku eego market valuegi waayo janno inaad heshaa waxaa la yidhaha aakhiro yaa u janno yar waxa u janno yar muslimkii caasiga noqday ee la cadaabay ee jahnabo galay ee xabsigaa soo qaatay ee intaasoo sannadood iyo malaayin kusoo jiray ee laga soo saaray ee xadiis sheegayso jahanamiyiin kuwa la yidhaahdo marka dambe ilaahay intuu shafaaco qaado laga keenayo jahanami inay jiraan kaas wuxuu xadiidka saxiixu muslim ku qoran sheegaya in la odhanayo tamani isagu wuxuu is odhanayaaba war jannadii way buuxdaa saa xadiidku sheegaya ilaahay oo meeshu waa buuxdaa bule wixii oodadii mar hadday iga horreeyeen oo la galay waxba boos ma bannaana dabeetana ilaahay wuxuu ku odhanayaa tamani buuxsteed iyo waxa adigu ka tago bal khayaalkaaga sii daayo inta in leg baad u baahanta kadib akhiiran waxay ku gabagaboobaysaa in ilaahay yidhaahdo dunidii lagu noolaayoo dhan iyo tobanlaabkeed baad keligaa leedahay waa ninka u janno yar idan cilmiga barashadiisu uu keenayo ka ugu janno yari inuu ku helo whole university aan maanta joogno iyo ten times la laban laabay dee market valuena uu leeyahy ogsoonaada asalaamu calaykum
bismi illaah horta waxaan filayaa aniga iyo wadaadka xaggaa iga fadhiyaaba waxaanu haysanaa digriye islaama waxaan u sheegayaa qolyaha digriyada islaamkaa qaatayo ama ka shaqaynayo hana is odhanina waanu ku xoog iyo tacab yarnahay ragga digriyada kala soo qaatay oo markaa adduunyadu waxba tarmaysee aakhiraha loo shaqaysta
kolley su-aalahay hor yaalla ilaa saddex bay ma ka kooban yihiin waxa uu odhanayaa ardaygani dadka qaar ayaa yidhaahda shaygan markii shay laga warramayo muu jirin xilligii nebiga taasi oo macnaheedu u muuqanayo diintu kamay hadlin haddaba sidee bay diinta islaamku uga hadashay waxyaabaha cusub ee technologyga ee uu wato technologyga maanta soo baxay sidee bay diintu uga hadashay
jawaab koobani waxay tahay diintu qofka bini aadamka ah waxna caqligiisa ayuu ku garanayaa waxna caqligiisu ma koobo waxa bini aadamku uu caqligiisa ku garanayo muranba kama yimaado waxaase aan si saxa loo garanayn muranka ka yimaada maalan natural sciencisku ma kala leh buddhism iyo hinduism iyo jewish iyo christian ma kala leh haddii qaacidadaasi mathematicska ama physicska uu soo saaray nin buddhist iyo hadduu soo saaray nin christian iyo hadduu nin muslim soo saaray isku qaacidin weeyaan isku waxbay sheegaysaa waa waayo laab iyo tajribay gashay markay ka soo baxdayna way caddaatay idan xaqaa'iqda layskuma khilaafo waxa biliifkii la rumaysanyay wuxuu doonaya ha kala ahaadee waxa aan sidaa tanjabulka u ahayn waa waxa nadariyaadka cilmiga inta badan ay ku salaysan yihiin sharci qaanuun dawladnimo dhaqaale taariikh waxaasi oo dhammi waxaa in badan ay la midab noqdaan dadku wuxuu rumaysan yahay caqligiisa xagga dambe ku jira waxaynu leenahay waa qaybta ay diintu hagto diintu waxay hagtaa waxa aan insaanku natiijo saxa ka gaadhaynin qofka bini aadamkana wuu ka qaalisan yahay wax la tajribeeyo yani waxa un wax lagu tajribeeyo maalma mabda lagu eego uu ka qaalisan yahay idan ilaahay intaynan waxba badan ka garanaynin dalika alkitaabu laa rayba fiih hudan lilmuttaqiin baa ilahay yidhi inuu hanuun noqdaa loogu talagalay basharka uu noqdo idan diintu wixii usuul ah ee basharku uu u baahan yahay ee ama ilaahay lagu caabudo ama iimaan ka warramaya ama janno ka warramaya ama aakhiro ka warramaya ama qaanuun ka warramaya ama usuushaasi oo dhamme waa rigid waxaana ka timi samada ilaahay baana nebi maxamed usoo dhiibay wixii ziyaade loola yimaadana waa bidca wixii la yidhi eega oo ilahay wuxuu yidhi fasiruu fi lard dhulka socda oo fanduruu baa la yidhi haiska soconine fiiriya oo wax daraaseeya oo wax barta wixii layna yidhi bartana dee waxaynu ka keenna un idan diintu umay soo degin inay chemistryga inoo dhigtay inay physicska inoo dhigtay ee adigaa lagu yidhi caqligaaga ku baro oo soco chemistryga iyo physicska laakiin usushii nolosha ee ilahay kugu xidhi lahayd bay diintu ka hadashaa idan diintu ziyaado ma aqbasho waa bidca waxa lagu kordhiya ama waxa la yidhi barta dee waa wixii uu nebigu yidhi antum aclamu biumuuri dunyaakum ee sheegayay ta'biiru nakhl geedkii timirta ee uu yidhi ma iskaba daysaan maxaa ka taltallaalaysaan ay yidhahdeen saani uma dhalayso oo iska dee nebiga hadduu sheegay iska daaya bay is yidhaahdeen markay dhali weydayna sanadkii dambe u yimaadeen waxay yidhahdeen ilaahi rasuulkiisiyo dee timirtii dhali weydi wuxuu ku yidhi waar idinkaa adduunyada iga yaqaane hadday dee taltallaal wax idinku dhalayaan ku wata idan wixii tallaalis u baahan iyo aqoon bini aadam u baahan adaa lagu wakiishay oo lagu yidhi baro laakiin diintu waxa ay ka hadasho ibtidaaca ma aqbasho wax dambe oo ka soo daba kordhaa ma jiraan ee waa intii uu nebi maxamed ka tegey salawaatu ullahi wasalaamu calayh
laba su-aalood ayaa inoo hadhay markaa kolley waxaanu idin leenahay intii badnaydba waa soo sawirteene sabra waxau odhanaya ardaygani fadiilaة الshaykh carabigay ku qoran tahay maada taquluun can اladiina yaquuluun ina اlurubiyiin hum akharu taqaduma rغma ana اlculamaa alqudamaa waasaasu اlcilmi kana carabiya
maxaa odhanaysaan dadka odhanaya reer yurubkaa horumaray iyadoo cilmiga iyo asaaskiisii hore oo carabi ahaa horta carabi ahaada lafteeda kuguma waafaqsani lakin waxa kugu waafaqsani uu muslim ahaa cilmiga ciddii tatwiirisay carab kuna may ahayna muslimiin ba ahayn laakiin luqa carbeed buu ku qoraa min bukhaare laga soo bilaabo iyo bariga fog ilaa iyo laga gaadhayo morocco inta ka dhexle ilaa iyo morocco maxaanu gaadhsiinaya ilaa yurub andalus laga gaadhayo inta ka dhexle muslimkii joogay baa tatawuriyay ilaa moscow hoosteeda viyaana dacalkeeda ay muslimiintu ka soo noqdeen muslimka intaa degaana dee carab ma wada ahayn laakiin carabtu waxay ka ahaayeen hormuud dadkaasi yani dadka ugu hormuudsan ayay ka mid ahaayeen marka weedhaan waan saxayaa ee waxaad tidhaahdaa af carabu ku qorraa ama dhe ama muslim baa hogaaminayay muslimku inuu mar hogaaminayey muran kuma jiro dee in iminka laga badiyeyna muran kuma jiro ilaa inaynu muranno maaha haddana wixii scientific material waa laga badiyey oo muran uma baahna laakiin waxaynu leenahay waa tallaabo laga daba tegi karee maaha tallaabo quusa yacni basharku inaad tidhaha yurub baa horumarto aan dib loo war jabaan iyo eeshiyadan iyo dhulkani maalin dhowayd bay ahaayeen dad aan waxba garanaynin oo rumaysanaa inuu nin ilaahu yahay giibuu boqorkoodu saxeexay inuu ilaahnimadii ka daadegay gii ayuu saxeexay oo ogolaaday inuu ilaahnimada ka daadegay bashar dhanoo meel iska fadhfadhiyo nin ilaahu haysta bay ahaayeen maantana technologyga dunida waa kuwa la baratabaya waxaan oga jeedaa nin walbana sagaal bilood baa lagu dhalay cilmiguna cid gaara uma xidhnee waa ciddii xil iska saarta unbaa hesha cid kastoo xil iska saartaana waa heli kartaa asalaamu calaykum
su-aasha ugu dambaysa waxay odhanaysaa socodka qoraxda maanaa ina qoraxdu socoto iyo fikradda juquraafigu ka qabo sidee la ysu waafajin karaa
qoraxdu cilmiga sayniska inay socoto wuu qabaa dhulkuna inuu socdo wuu qabaa qur-aankuna waxaa ku qoran inay cadceedu socoto dee labadiiba socod bay sheegayaane adiga nadariyaadkii qadiimka ayee waxbaa taaganahaa rumaysan basiid matay marka hadaan idhahda scientifically way socotaa ama binisbati ilayna waa laga yaabaa inaad su-aashaana ka warramayso xaggeenna ma yay socotaa mise ma socoto horta nadariyaadkan fysigiska ee ku saabsiisan cosmeticska iyo qaabka loo sawirayo inkastoo ay jiraan qaar preferable oo lagu dhigo jaamacaadka iyo dhulka akademiga ah laakiin nadariyaad badan baa jira maalan nadariyaadka qaar baa waxay tilmaamayaan cadceeddu inay socoto dhulkuna inuu socdo laakiin cadceedduna inaysan sidhi wal u socoto awal waxaynu rumaysnayn dhulku inuu sidee ugu wareego cadceedda maalan waxaanu rumaysanaa cadceedduna inay halka taaganta dhulkuna isaan ugu wareego sacanka maaha nadariyaadka qaar baa waxay qabaan waa sasidual sidan uguma wareegee cadceedda lafteedaaba ordaysa markaa dhulku halkan buu ka maraya laakiin iyadoo socotu marka kalena xaggan ka soo maraya labadii seerkal sida electricity-ga marka laydin dhigayso lama dhaa waa sasidual yacni labada seerkal iskuma beegna ee waa laba kala nooca soo maaha nadariyaadka fysigiska qaar baa qabaan caynka inay jirto nadariyaadka fysigiska maalan waxaa jira nin masriya oo 1981kii bablish gareeyey maqaalaad lagu soo saaray ururka mathematicianska ee maraykanka oo isku dayayay inuu bruuf gareeyo aragtidii cobornicase hore sheegaysay dhulkuna inuu iska joogo cadceedduna inay wareegto oo mathematically cidi disbruuf garayn kari weyday wuxuu sheegay oo deetana la bablish gareeyey looma qaadan academically in la dhigo laakiin haddana mathematically wuu bruuf gareeyey waana la disbruuf garayn kari waayo wuxuu sheegay waxaan uga jeedaa nadariyaadka cilmiga way iska tiro badan yihin laakiin cumuuman hadda waxaan muran ka joogin ama gaalagsiga ha raacaysa cadceedu ama keligeed ha ordaysaa meeshay doontaha xiimaysa waa ordaysaa socankaa maaha nadariyale meel bay qotontahay oo weligeed may dhaqaaqin ma jirto qur-aankuna inay socotaa unbuu sheegay intaa mar haddaynu isku waafaqsannay dee wixii ka dambeeya waa cilmi baadhise gala asalaamu calaykum